mas-uuliyiinta jaamaadda ibraahim bare ee degmada gara adag way ugu heliyayaan hanakumada macalimiinta jaamaadda iyo maamulka degmada iyana qabal barasho deersiiye hanakumada dugsiyada degmadaasi welibana jaamaadda i b u deeqdan walbarashinka deeqday ardayda dugsiyada hoose iyo dhexe ee iskuulka degmada gar adag welibana madaga jaamaadii ku hadaleena ujeedka deeqdan oo maanta dugsiga hoose dhexe dhammaantiiba kalaasyada uu ka kooban yahay u qaybiyey qalab waxbarasho oo ay u baahnaayeen ardaydu maadaama intooda badina ay tahay dan yar gacanqabashadaasoo kale aad iyo aad bay ugu baahan yihiin waxaanuna rajaynaynaa inaan haddeer aana ku koobnaa doonine la guddoomiye meelo kalea jiro iyana baahideedu ay badan tahay xagga iskuullada oo danyarka weliba ay ku badan tahay tuulooyinkana in marmarka qaarkood wixii la gaari karo guddoomiye in la gaadho baanu baanu jeclaan lahayn oo wixii aa u qaybin kartaan aa u qaybisaan oo inoo sameeyeen loo sameeyey jaamacadda gar adag madaxweynaheeda khadar cilmi barre runtii jaamacadda degmada gar adag aad iyo aad bay qiimo weyn ugu fadhidaa dadka reer garadag iyo reer gobolka sanaag iyo somalilan waxaan wax weyn weynoo dheefahoo muhiima oo u soo hoyatay oo hirgelinteeda iyo bilowgeeda lahaa ibraahim barre ilahay u naxariisto aad iyo aad baanu ugu mahad celinaynaa waxqabadkan uu geliyey dugsiga hoose dhexe insha allahu waxaan rajaynaynaa inuu sidaa isaguba ka dhawaajiyay wax kasii wanaagsan ay keeni doonaan mar labaadka de laa shukra cala alwaajib waxa weeyaan degmadu waa degmadeedii kalaaskaaka ka muuqda waa kii aan ka baxay anigu afar foorka ahaa aan magaalada kaga baxay waxaanu arkaynaa un inay tahay waajib na saaran wixii ilaahay subxaana watacaala na garansiiyo amaan kari karano amaan awood u yeelano in lagu qaybiyo ama wax lagu taro degmada dib lagu soo celiyo sidaad idinkuba dadaalkeeda iyo hawshooda wadataan markii koowaadaan wax u qaybina ma hawar gumbi iyo fadhigaabba waan geynay biwaag iyadana iskuuladeeda sanadkan gudihiisa bilowgiisii ayaan geynay oo iyadana biwaag loo soo qaybiyo wixii karaankayagaana mar walbana waa in tacab jaacaddu waxay u furan tahay waa mustaqbalka ardayda halkan ka soo baxaysa marka sidaanu dee wada shaqayn wanaagsan u leenahay dowladda hoose ayaanu anana ku dadaalana inaan wax wada shaqayn fiicanna u yeelano maxaa haytay iskuullada magaalada ku yaala ama hoose hadda ha noqdo ama dugsi sare oo aanu runtii wada shaqayn aad u wanaagsan leenahay guddoomiyaha salaad aanu wada shaqayn fiican leenahay marka waxaan leeyahay un dee laa shukr cala alwaajib waa waajibna saarnaa in wixii la tari karo iskuullada la taro waanan rajaynaynaa intaa in ka badan dhowaan inaan iyadana oo wax ka wanaagsan aanu keeni doonona rajo weyn baan ku qabnaa waanan iyagana waan u mahadnaqaynaa ardayda quruxda badan ee runtii de sida wanaagsan wax loo barayay waktiga loo hurayana aad iyo aad baanu ugu faraxsannahay guddoomiyahana waa ugu mahad celinaynaa mar labaad waxaan u mahad celinaynaa jaamacadda ibrahim barre university oo noo jooga maanta madaxweynaheedii qadar cilmi barre oo runtii saaka halkan ku qaybiyey agab waxbarasho oo dugsi hoose ilaa dugsi dhexe dugsi hoose dhexe oo degmada garadag maanta u dhamaystiray alaa ardayna loo gaadhsiiyey annaguna aan goobjoogayaalka ahayn aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa meemarkii kurhitee jaamacadda ibraahim bare ee degmada gar adag iyo qabdee walbarasho iyo diir sida dugsiyada degmada gar adag